الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى النهي عن قراءة القرآن في الركوع النهي reebidii buu baabu yahay can qiraa'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisa layska reebo fi rukuuci rukuucda dhexdeeda lagu akhriyo rukuucda dhexdeeda sujuuduna waa la mide markuu ruuxu rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay inaan la ogoleyn qur-aan akhrintiisa taasuu baabu yahay wa kaana nebigu wuxua sal lla lay wasalam yanhaa mid reeba can qiraa'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisa fi rukuuci rukuucda dhexeeda lagu akhriyo wasujuuda iyo sujuudda dhexdeeda macnaheedu waxa weeye xadiiskaa waxaa wariyey muslim abu cawaana ayaa wariyey waxaan dhihi lahaa waxaa wariyey bukhaari ha sax muslim iyo abu cawaana wariyey ayb marka rukuucda iyo sujuudda nebigu waa diidi jiray sal lla lay slam qur-aan laguma akhrin karo wa kaana nebigu waxaa sal lla lay slam yaquulu mid yidhaahda alaa hooy innii wa innii aniga nuhiitu waa layga reebay an aqra'a inaan akhriyo raakican anoo rukuucsan aw saajidan ama anoo sujuudsan inaan akhriyo waa la ii diiday qur-aanka fa ama arukuucu maxaa la qabanaya marka haddii qur-aankii laysu diiday fa ama arukuucu rukuucdii facadimuu weyneeya fiihi rukuucda dhexdeeda alrabba alla ku weyneeya casa wajal yacni adkaarta tacdiimka ku tusaysa baa la akrinaya sidaa soo marnoo kaleeto ha ayib oo maalan se waan utegi doonaa ha waan utegi doonaa darsigeena maanta ka midta macnaha ayib yani subuuxun quduusin iyo adkaartii soo aan soo marna rukuucda lagu akrinayo kuwaasaa tacdiim ah waama asujuud waama faama ruk waama asujuudu sujuudi miya fajtahiduu dadaala fi ducaai baryada ku dadaala faqaminun waxaa mudan qaminun bimacnaa jadiirun wakhaliq faqaminun waxaa mudan an yustajaaba in la aqbali lakum idinka in laydin ajiibi yaa la hubaa wey macnaa qaminun waxaa mudan an yustajaaba in la ajiibayo lakum idinka laydin ajiibaya lianna aqrabu maa yakuunu alcabdu ilaa rabbihi wahuwa saajid waa kii xadiiska nabiga sal lla lay waslam addoonku markuu ilaahay ugu dhawaansho badan yahay waa markuu sujuudsan yahay fa aktiruu fiihi ducaa ducada badiya buu nabi uri sal lay slm baryada badiya marka qur-aanka lama akrin karo labadoodaba wuxuu sheekhu leeyahay nahyigaas waxaa soo gelaya salaadu ama fariido ha noqoto ama salaad naafilo sunna ha noqoto labadooda midna lama ogola amaa ziyaadada ibnu casaakir uu warinayuu leeyahay fa amaa salaatu tatawuci falaa junaaxa siyaadadaasi waa shaada buu leeyahy ma sugna waa daciif aimada salafka qaar ka mida laga wariyaa inay kala qaadaan salaada sunnada iyo salaada waajibka ah oo yidhaahdaan midda sunnada waa lagu akhrin karaa qur-aanka ziyaadadaasaa laga yaaba inay cuskanayaan oo daciifoo sugnayn ma sugna marka waa maa ayib waxaan soo marnay oan xaggaa hore ku soo marnay xadiidkii nabigu sal ly waslam in tucadibhum fa inahum cibaaduka aayaddii markuu celcelinayay waxaan ku soo marnay biha yarkac wa biha yasjud wa biha yadcuu marka daahirka waxaa ka muuqata markuu rukuucsan yahayna inuu akriyahayay markuu sujuudsan yahayna inuu akrinayay markuu ducaysanayana inuu akrinayay siyaadadaa horta waxaa iskale bayhaqi baa iskale sunanulbayhaqi way ku taallaa si kasta intaan u raadiyay wax xadiiskaas si fiican uga hadasha siyaadadiisaas ma aanan helin laba mid marka in la yidhahdo waa suurtagal in la yidhaahdo waxa uu laga wadaa meelihii qur-aanka la akrin lahaa waxaan aayadda ahayn muusan akhriyeyn meeshii salaada dhexeeda qur-aan la akhrin lahaa waxaan aayadda ahayn muusan akhriyeyn oo saas la yidhahdo waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ah culimmada waxay yidhahdaan fuqahada ah haddii ay aayaddu baryo tahay qur-aanka qeybtiisa ducada ah hadduu ruuxu duca ahaan ula niyoonayo ee qur-aan ahaan uusan ula niyoonaynin markaa wuu akrin karaa rukuuciida sujuudda wuu ku akrin karaa bay dhahay laakiin waa goorma waa markii uu duca ahaan ka wato rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar waana duca waana qur-aan sooma markay qur-aan ahaan aad u wadataan la ogoleen in lagu akhriyo rukuucda iyo sujuudda laakiin markaad duca ahaan u wato waa lagu akhrin karaa sidaasay fuqahadu mareen qaar ka mid ah iyo culimmadu intaas lagu xambaarana way dhici kartaa mid la yidhaahdaba inkastoo yani tafriiqaas qur-aanka marka duca loo niyoodo iyo marka qur-aan ahaan loo niyoodo tafriiqa laftiisa uusan daliil cuskanayn lafteeda daliil bay u baahantay marka ishkaalkaasi waa taagay ilaa aan xal u helo biha yarkac wa biha yasjud wa biha yadcu meelaha aan haddaan lagu luqluuqin waa ishkaal taagan ayb alictidaalu ictidaalkiibuu baab u yahay min arukuuci rukuucda laga alictidaalu toosidiibuu baab u yahay min arukuuci rukuucda laga tooso oo laga kor noqdo iyo wamaa shayga yaquulu uu dhahayo fiihi rukuucda dhexdiisa fiihi ictidaalka dhexdiisa dhe markii rukuucda laga tooso maxaa la odhanayaa rukuucda iyada lafteeda wixii lagu akrin laha horaan usoo marnay soo ma laakiin markii laga tooso la taagan yahay weli sujuudda aan la aadin maxaa la akrinaya alictidaalu ictidaalka sinaanshaha la yidhahda shaygu markuu sinaada la yidhahda ictadala ictidaal waxaa loogu magacaabay markii aada sujuudsan rukuucsanayd yacni xubnihii mid walba meesheedii way ka tagtay marka aada soo noqotood istaagtay xubnihii mid walba meesheedii bay kusoo noqotay saan u tegi doona ictidaal marka waxa weeye sinaanshaha la yidhahda waana ka kor noqoshahaasaa laga wada macana alictidaalu min alrukuuc wamaa shayga iyo wamaa shaygu baabu yaquulu u odhanayo fiihi dhacdiisa uma kadib kaana nabigu wuxuu sal lay waslam yarfacu mid kor u qaada sulbahu dhabarkiisu kor yeeli jiray min arukuuci rukuucdu ka kor yeeli jiray qaa'ilan isagoo leh xaalo uu leeyahay samica allahu liman xamidah saas isagoo leh buu kor u toosi jiray nabigu sal lay waslam bukhaari iyo muslim baa wariyey wa amara nabigu waa amray sal lay waslam bidalika arrinka ictidaalka wuxuu amray almusii'a ninkii xumeeyey salaatahu salaadiisa ninkii xumeeyey ninkii salaadiisa xumeeyeyna wuu amray oo xadiidkiisu salaada uu asal u yahay markaan soo sheegnay ninkaa salaada xumeeyey baa salaada asal xadiidkiisa asal u ah ayib riwaayadka xadiisku aada u kala gedisan wa amara nabigu waa amray bidalika arrinka almusii'a ninkii xumeeyey salaatahu salaadiisa ninkii xumeeyey faqaala markaasaa nabigu wuxuu yidhi lahu ninkaa wuxuu ku yidhi laa tatimu ma dhammaystirmayso salaatun salaad liaxadin cidna u dhammaystirmi mayso oo min annaasi dadka ka mid xataa dhashdhash yukabira dhashdhashtaas macnaha waadaan usoo sheegnay sooma hadal buu ka gooyey sheekhu saas waa soo marnay xataa yukabira ilaa uu takbiirsado uma kadibna yarkaca uu ka rukuuco uma kadibna yaquula uu ka yidhaahdo samica allahu liman xamida waa markuu kasoo toosayay rukuucda xataa yastawiya ilaa uu ekaado qaa'iman isagoo taagan alistiwaa walictidaal waa isku mid saas macana xataa yastawiya ilaa uu ekaadoo sinaado qaa'iman isagoo taagan oo xubin walba booskiisii ku laabtay macna abu daawuud iyo xaakim baa saxiixiyey xaakim baa wariyey wuuna saxiixiyey alimaamu dahabina wuu ku waafaqay ayib wa kaana nabigu wuxu sal lay waslam idaa goortii rafaca uu kor yeelo ra'sahu madaxiisa markuu kor yeelo oo uu rukuucda ka tooso istawaa mid ekaada ayuu ahaa xataa yacuuda yani si si yani buuxduu isu taagi jiro xataa yacuuda ilaa uu laabto ilaa ay laabto ay laabtaan kullu faqaarin laf kasta ilaa ay laabato xataa yacuuda ilaa ay laabato kullu faqaarin laf kasta ilaa ay noqoto makaanahu meeshiisii ku noqoto wa kaana nabigu wuxuu sal lay waslam idaa goortii rafaca uu kor yeelo ra'sahu madaxiisa istawaa mid ekaada ayuu ahaa xataa yacuuda ilaa uu laabto kullu faqaarin laf kasta ilaa ay laabato makaanahu meeshii ay ka timid ay ku laabato makaanahu booskiisii wa xadiidkan waxaa soo saaray bukhaari iyo abu daawuud baa soo saaray ayb faqaarka waxaa la yidhahdaa taxanayaasha lafaha dhabarka la yidhahda lafaha dhabarka waa laf dheer oo lafta duudka iyo lafa yaryaroo ku taxan wey oo dhinacyaha kaga taxan lafaha dhinacyaha kaga taxan baa la yidhaahdaa faqaar baa la dhaha qayb qayb bay isu raacsan yihin qayb walba waxaa goonideeda loo dhaha fiqar fiqar baa la dhaha fiqaarna waxaa la yidhaha faqaarna markay iswataan baa kulligood baa la dhaha saas way macana marka waxaa laga wadaa waa inuu istaago ilaa lafaha dhabarka ku taxan mid walba ay booskeedii ku noqoto ilaan markaad rukuucday mid walba booskeedii way ka soo qallocsantay sooma waa inay meesheedii ku noqoto waxay ku imaan kartaa uun inaad si toosa isu taagto oo qumaati aada macnaha waxa weeyaan istaagga u buuxsato macnaha ayib waxaa la diidan yahay markaad ka soo kacdo rukuucdii adoon si fiican isu taagin haddana inaad sujuuddii aado taas salaadda way burinaysaa لماذا لأن وحى مقن طمأنينتي حصل كيما ماشي كمقن طيب marka faqaarkaasi waxa weeye waa taxanayaasha lafaha dhabarka kuwaasaa la yidhahdaa ilaa mid walba uu ku laabto makaanahu meeshiisii uu ku laabto macna uma kadibna kaana nebigu wuxuu sal lay waslam yaquulu mid yidhaahda wa huwa qaa'imun isagoo taagan markuu soo istaagayo muxuu dhihi jiray markuu soo istaagayo wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamida markuu istaagga dhammaysto isagoo taaganna wuxuu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamd saas macna macnaha markaad soo socoto ood rukuucda ka soo toosto ilaa aadan si fiican intaadan si fiican isu taagin soo socodkaa waxaad la akrinayaa samica allahu liman xamida markaad si fiican isu taagtana wuxuu nabigu akrin jiray rabbanaa walaka alxamd oo israacinaya macnaha uma kadibna kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam yaquulu mid yidhaah wa huwa isaga oo qaa'imun taagan rabbanaa walaka alxamdu buu dhihi jiray nabigu sal lay wasalam waxaa wariyey iyadana bukhaari iyo abu daawuud baa wariyey xadiidkaana macnaha wa amara nabigu waa amray bidalika arrinkaa arrinkee arrin labada arrimood inuu si fiican ruuxu isu taago iyo in uu markuu soo socdana samica allahu dhaho markuu si fiican isu taagana inuu yidhahdo rabbanaa walaka alxamd labadaba inuu isku daro nebigu wuu amray wa amara bidalika arrinkaa wuu amray kulla musallin ruux kasta oo tukanaya ayuu amray mu'taman ahaaya mu'taman kaana ahaaya mid wax ku dayanaya aw amase hayrahu ama midaan wax ku dayanayni ahaaya mu'tamanku waxa weeye waa ma'muumkii hayrkuna wuxuu noqonayaa imaamkii iyo munfaridkii ninkuu dooniba ha noqdee labadaba inuu isku daro samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd oo maxaa keenay nebigu waa isku dari jiray sal lay slam soo ma xadiidka horaan soo sheegnay inuu isku dari jiray samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd ayib hadduu isagu isku dari jiray soo inama barin inaynu raacno salaada ka qaadano wa amara bidalika wuxuu amray kulla musallin mu'taman kaana ahaya aw hayrahu ama midaan yani waxa wey ku daynayna cid kale ahaya ama hayrahu hayra mu'tamin ahaya oo munfaridkii iyo imaamkii ah faqaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam markuu amray amarkii waa salluu tukada buu nabi uri sal lay waslam kamaa sida ra'aytumuunii aad ii aragteen usalli anuu u tukanay salaadayda raaca sooma dhig isaguna muxuu isku daray samica allahu liman xamida iyo rabbanaa walaka alxamd hadduu isku darayna salaadayda iga qaata bu nabig sl ly slm oo raaca marka in la yidhaahdo imaamka bay u bannaan tahay munfaridka iyo maamuumka uma banaana daliil male saasuu diidan yahy maanaa labadaba in la isku daro ayib wa kaana nabigu wuxuu sal lay waslam yaquulu mid yidhahda xadiidkaa salluu kamaa ra'aytumuni usallii bukhaari iyo axmed baa wariyey wa kaana nabigu wuxuu sal lay waslam yaquulu mid yidhahda inamaa jucila waa un la yeelay alimaamu imaamkii waxa uun loo yeelay liyu'tama in lagu daydo bihi isaga faidaa faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waxiba macnaa waidaa qara'a faansituu waan soo marnay laakiin ujeedadiisa hadda intuu kaliya waata waidaa goortii qaala uu yidhaahdo samica allahu liman xamidah imaamku markuu dhaho faquluu waxaad dhahdaan allaahuma rabbanaa walaka alxamdu dhah yasmac illaahu alla wuu maqli lakum idinke maxaa laga wadaa samica allahu liman xamid samica allahu liman xamida ciddii mahadisa allah ka aqbalo wey samicadana bimacna alqabuul baa laga wada samica allaahu allaha aqbalo liman ciddii xamidahu mahadisa waa duco midaas allaha ka aqbalo ninkii mahadiya mahadintii baad markaba daba dhigto waxaa tidhi rabbanaa walaka alxamd marka hore waa ducayso waxaa tihi ninkii mahadiya allaha ka aqbalo so inaad mahadiso maa marka si lagaaga aqbalo mahadintii baad daba dhigta marka oo waxaa tidhi rabbanaa rabbiga now walaka adiga keligaabuu kuu sugnaaday alxamdu ammaanta iyo mahadinta buuxdaay saas way macnaha marka muxuu yidhi nebigu sal lay slam faquluu waxaad dhahdaan allaahuma rabbanaa walaka alxamdu haddaad saa dhahdaan oo xamdiga la timaadaan yasmac illaahu alla wuu maqli lakum idinki wuu idinka aqbali wey macnaha lianna afdal ducaai alxamdu saas xamdigu ducada nooc ka mid a xadيث صحيح عن النبي كسر صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد بحديث كسر يسمع الله الله وأقبل يا لكم إذنك وإذنك أقبلي يعني فإن محيل فإن الله الله تبارك وتعالى قال وحر على لسان نبيه النبي كيس عرب كيس وحر كيري صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده آه. يا يدي رسول خير صلى الله يعني الله أقبل عدي مهدسا نبي عرب كيسو كيري حق إله بينا كتب صلى الله asal ahaan yaa yidhi marka ilaahay baa yidhi soo ma qaala alla wuxuu yidhi calaa lisaani nabiyihi nebigiisa carabkiisa wuu noogu soo dhiibay wey macnaha wuxuu ku yidhi samica allaahu allaha aqbalo liman ciddii xamidahu mahadisa muslim iyo abu cawaana axmed iyo abu daawuud baa soo saaray xadiidkaasaa marka daahirkiisa culimmada qaarkood waxay ka qaateen xadiidka in samica allahu liman xamidana imaamku leeyahay rabbanaa laka alxamduna ma'muumku leeyahay xadiiskana ka qaateen laakiin xadiisku kuma tusay leeyihiino xadiidku keliyata waxa uun loo keenay buu leeyahay sheekhu keliya inuu tuso un hadalka uu ma'muumku dhahayo iyo hadalkuu imaamku dhiidhi inay kala dambeeyaan intaa unbaa loo keenay oo ka ma'muumku dambeeyo maxaa xadiidka bilowgiisa soo fiiri inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi maxaa layidhi faida kab faida kabara fakabiruu waidaa qara'a faansituu waidaa rakaca farkacuu tartiib buu xadiisku yimi oo waxay ahayd ka dambeeya afcaasha imaamka xadiidka muhimadda loo keenay saas ah tanina tii unbuu kutusayahayo imaamka hadalka adiga aad leedahay ma'muumka markaad rukuucda kasoo toosto iyo hadalka imaamkaagu yidhi ha kala dambeeyeen intaa unbaa loo keenay laakiin inuu ku tuso samic allaahuna imaamkay khaas ku tahay rabbanaa laka alxamduna ma'muumkay khaas ku tahay ma ah saas looma keeni buu le maana sheekhu saasuu leeyahay masaladaas aada buu uga doodayaa wuxuuna leeyahay waxaa saa ku tusaya u fiirso haddii hadda ay sida noqon lahaydoo samic allahu liman xamidana imaamku lahaan lahaa rab allahuma rabbanaa laka alxamduna ma'muumku lahaan lahaa xadiidkan soo marnay nebigu soo iskuma dari jirin samic allahu liman xamida iyo rabbanaa laka alxamd ya hadduu imaam yahay xadiidkanna lagu soconayo rabbanaa laka alxamdu muusan yeeshe soo ma nebigiioo labadii isku darayoo imaama baynu helay taasi waxay ku tusaysaa inay labaduba ka dhaxayso waxaa intaa lagu xoojinayaa xadiidkii salluu kama ra'aytumini usalli maadaama nebigubay sameeyey sal lay waslam saasuu leeyay ninkii doonaya faahfaahin intaa ka badan ha u noqdo buu leeyahay risaalo uu leeyahay alimaam asuyuuti caleyh raxmat ullah oo la yidhahdo dafcu tashniic fii xukmi tasniic alxaawi lilfataawa alxaawi lilfataawa ayay ka mid tahay waan fiiriyey taqriiban saa sheekhu uu leeyahay buu uu masalada uga niqaashaya ayib aimaana qabta oo culimada qabta waxaa ka mid a in labadaba laysku darayo oo samic allahu iyo rabbanaa laka alxamdu labadaba uu isku darayo imaamka ma'muumka iyo ruuxa gooni u tukanaya munfaridkaa saddexduba inay isku darayaan waxaa ku tegay imaamu shaafici isxaaq ibnu rahwiya iyo daawuud aldaahiri culimadaasaa martay macnaha ayib wacallala nabigu waa cileeyey sal lay slam almra amarkaa waa cileeyey almra amridda bidalika arrinkaa lays amray buu cileeyey amarkaa uu nabigu amray dadku inay saa dhahaan wuu cileeyey fii xadiidin xadiid buu ku cileeyey aakhare oo kale biqowlihi odhaahdiis ayuu ku cileeyey uu yidhi fainahu man waafaqa ciddii ay waafaqdo qowluhu hadalkiisu qowla almalaa'ikati malaa'igta hadalkeeda ruuxii u waafaqaayo gufira waa loo dhaafi lahu isaga maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah bukhaari iyo muslim baa soo saaray waana tirmidina waa saxiixiyey macnaheedu waxa weeye yacni sababta loo leeyahay saa dhaha malaa'igtaa iyaduna dhahaysa malaa'igtaa la rabaa inay hadalkiina iyo toodadu iswaafaqdo hadalka malaaigta iyo kiinu hadduu iswaafaqo waa laydin dambi dhaafa aamiintii oo kale wey soo soo marnay soomaha taasoo kale lamid wa kaana nebigu wuxuu aha sal lla alay slam yarfacu mid kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood cinda haada alictidaali ictidaalka agtiisa rukuucda kasoo kor noqoshadeeda markuu rukuucda ka soo toosayo markaa gacmaha wuu qaadi jiray ayib cala alwujuuhi wejiyadiibuu u qaadi jiray gacmaha qaababkii almutaqadimati ee soo hormartay fii takbiirati alixraami takbiirta salaada lagu xidho qaababkii saddexdaa inoogu soo hormaray qaababkaasuu kor ugu qaadaya gacmaha waa saddexdii qaab saddexdii qaabo in takbiirta la hormariyo gacmaha la dambeysay qaadi doona in cagsi laga dhigo in hal mar la wada qaado saddexdaa way macna dhowr goor buuna kusoo celcelin doona waa inaad saa ufahansanaato wa kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaaday yadayhi gaalabadiisa gacmood cinda haada alictidaali ictidaalkan agtiisa rukuucda ka toositaankeeda cala alwujuuhi wejiyadii korkooda wejiyadii korkooda ama qaababkii korkooda ayuu kor ugu qaadi jiray qaababkii almutaqadimati ee soo hormartay fii takbiirati alixraami takbiirta salaada lagu xidho markaan kasoo hadlayna halkan kusoo hormartay wayaquulu nabigu wuxuu leeyahy wuxuu dhihi sal alay waslam wuxuu dhihi jiray wahuwa isaga oo qaa'imun taagan kamaa mara sidii noo soo martay aanifan hadda dhow waataan hadda kasoo hadlayna sidii hadda dhowba aan soo ina soo martay isagoo taagan nebigu wuxuu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamdu buu nabigu dhihi jiray sal lay waslam xadiidkaas bukhaariyo muslim baa soo saaray ayib waxaan dhihi lahaa rafciga rafciga oo gacmaha in kor loo qaadi jiray marka rukuucda laga soo toosayo حديث كذا بخاري مسلم باوري وانا متواتر بشيخ لي جماهير اهل العلم بانا كنت فيه جماهير اهل العلم ما عدا الحنفيه حنفيه iyo maalikiyada qaarkood ayaa axaadiista khilaaftay rafcul yadaynka tilmaamaya ayib rabbanaa walaka alxamd ayuu nabigu dhihi jiray sal lay slam iyaduna bukhaari muslim baa soo saaray wa taaratan marna yaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu rabbanaa laka alxamdu oo wawda laga reebo sooma rabbanaa laka alxamdu oo wawda laga reebo toorana rabbanaa walaka alxamdu oo wawda la socoto labada waa sax wa taaratan mar kalena yudiifu wuxuu ku dari jiray ilaa haadayni lafdayni labadaa lafdi wuxuu ku dari jiray qowlahu odhahdiisa wa ta afraadna allaahumma waa laba siyaado labada siyaado tiradu waxay la xidhiidhaa soo qaababka rabbanaa laka alxamdu muusan noo sheegin qaabka koobaad waxa weeye rabbanaa walaka alxamdu qaabka labaadi rabbanaa laka alxamdu qaabka saddexaad iyo afraadi waxa weeyaan رب اللهم ربنا ولك الحمد او اللهم يا واو لو درو معنا اللهم انا حق هور لغا درو ولك ولك الحمد له واو راعي ولك ليلى صاص معنا طيب وتارة المرة يضيف وحو إضافين جرى وكدري جري إلى هذين اللفظين وحو كدري جري أو كبيرين جري قوله أرهديسا وأو يلال أو واو كدرو تأفران اللهم أهدر كدرو mar wawdu ku daray marna wawda iyo allahuma iswadatu ku daray macna saas way macna xadiidkaasi bukhaari axmed baa wariyey wuxuu sheekhu leeyahay ibnulqayim bay meeshaasi ka hoos baxday ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu yidhi in wawda iyo allaahuma laysku daraayey mashruuc maaha oo la yidhaahdo allaahumma rabbanaa walaka alxamd allaahumma rabbanaa walaka alxamd wawdaya allahuma in laysku daraayo wuxuu ihi ibnulqayim ma soo aroorin zaadulmacaadka wuxuu leeyahay sheekhu waa ka hoos baxday ibnulqayim caleyh raxmatullah masaladaasi waa ka hoostay sababtu waxa weeye waxay ku sugan yahay iyagoo labadoodaba wada socdaan saxiixulbukhaariga musnadu axmed nasaa-i oo laba dariiq ku wariyey isagana can abi hurayra daarimi min xadiidi ibni cumar buu isaguna ku wariyey bayhaqi can abi saciid buu ka wariyey nasaa-i isagana min xadiidi abi muusa ashcari abi muusa alashcari buu ku wariyey sunadaas baa ibnulqayim ka qarsoontay saasaad garan kartaan marka inaan wax ka qarsoomaynin miyaa jira inayna wax ka qarsoomayn ma jiro wa fawqa kulli dii cilmin calimu qaacidadu wataa waxaan ka hoosbaxnay ma jiro hebel way ka hoos baxday in la yidhahdo wey way ka hoostay maxaa yeelay macsuum ah ayib wa kaana nabigu waxaa sal alay waslam ya'muru mid amra bidalika arrinka ayuu amri jiray fayaquulu wuxuu dhihi jiray idaa goortii qaala uu yidhahda alimaamu imaamku markuu dhaho samica allahu liman xamida faquluu waxaad tidhahdaan allahuma rabbana laka alxamdu maxaa yeele fainahu man waafaqa fainahu man waafaqa ciddii ay waafaqdo marka afar siiqo wey afartan nambaree hadda horey inoogu qoray afartu waxa weeyaan rabbanaa walaka alxamdu waa ta ugu horeysa waad garateen sooma ta labaadi waxa weye rabbanaa laka alxamdu waa ta labaad ta saddexaadi waxa weeye allaahuma rabbanaa laka alxamdu allaahuma rabbanaa laka alxamdu ta shanaadna waxa weeye allaahuma rabbanaa ta afraad baa dhihila allahuma rabbana walaka alxamd afarta nambareeda xagga hore ku arkaysaa intaan wey manaa ayb wa kaana nabigu wuxuu sal lay slam yaamuru mid amra bidalika arrinka idaa goortii fayaquulu wuxuu dhihi jiray idaa goortii qaala uu yidhahda alimaamu imaamku samica allahu liman xamida faquluu waxaad tidhahdaan allahuma allahyo rabbanaa rabbiganow laka adiga ayuu kuu sugnaaday alxamdu mahadi kuu sugnaad maxaa yeele fainahu man waafaqa ciddii ay waafaqdo qawluhu hadalkiisu qowla almalaa'ikati malaa'igta hadalkeeda u waafaqaayo ufira waa loo dhaafi lahu isaga maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah bukhaari iyo muslim baa wariyey tirmidina wuu saxiixiyey ya ya maya lagama qaadanayo waa si aan soo xalinay lafteedii isla xadiidkii laftiisa sooma waidaa qaala سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع, يسمع لكم أما يسمع الله لكم هل كان ينكسر شيء إن لقى قادنين معايا لي استقوا النبي قل سيدا سيري فهدنا وحال هلي استقوا اسكو دري سمع الله لمن حمده يا ربنا لك الحمد صوبا مرك هدنا محيولي صلوا كما رأيتموني وصلي انت اسكو كب مرك طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة مرمر yaziidu mid siyaadiya calaa dalika arrinkaas dushiisa wuu ka siyaadin jiray imaa muxuu ku siyaadin jiray imaa haadihi wa imaa haadihi wa imaa haadihi kuwan soo socda ku siyaadin jiray kuwan soo socda ku siyaadin muxuu siyaadin jiray markuu yidhahdo samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu mar buu intaa ka siyaadin jiray oo muxuu ku kordhin jiray inaanu ku kordhin jiray ta shanaad waxa weeyaan mil asamaawaati wa mil alardi wa mil maa shi'ta min shayin bacd mil asamaawaati xamdigii bay ku xidhantay rabbanaa rabbigana walaka adiga ayuu kuu sugnaaday alxamdu mahad iyo ammaan adaa iskale mil asamaawaati samooyinka muggooda xaal ay tahay mahaddaas xamdigaasi xaal uu yahay mil asamaawaati samooyinka muggooda wa mil alardi iyo dhulka muggiisa wa mil-a maa shi'ta iyo waxaad doonta muggiisa oo min shayin shay un ah bacdu bacda asamaawaati walard samaawaadkiiyo ardada gadaashooda shaygii kalee doonto muggiisa xamdi ah baan ku mahadinaynaa saas man yani wa mil-a maa shi'ta min shayin bacdu samaawaadka iyo dhulka wixii kasoo hadho khalqigii kala way maana saas iyo sida carshiga iyo kursiga iyo khalaa'iqdan ka waaweyn samaawaadka iyo keyrkood ayib wa ima taa wuu siyaadin jiray marmar xadiidkeedana waxaa wariyay muslim iyo abu cawaana wa imaa inuu siyaadiyo iyo tan inuu siyaadiyo mil asamaawaati wa mil alardi wamaa baynahumaa xamdigii baa laga hadlaya mil asamaawaati samaawaadka muggooda xaalo uu yahay xamdigaas wa mil alardi iyo dhulka muggiis wamaa baynahumaa wa mil-a maa baynahumaa samaawaadka iyo dhulalka inta u dhexeeya muggooda xaalo uu yahay wa mil-a maa shay muggiisa xaalo uu yahay shita aada doonto oo min shayin shay uun ah bacdu samaawaadkiiyo dhulka gadaashooda macnaha wa taaratan marna yudiifu wuxuu u idaafayn jiray ilaa dalika arrinka qowluhu odhahdiisa u idaafayn jiray marna wuu si siyaadin jiro qayb kale uu kusii dari jiray wuxuu dhihi jiray ahla athanaa walmajd tan tee buu ku dabadari jiray hadalkan dhan buu ku dabadaray wa mil-a maa shi'ta min shayin bacdu markuu dhaho buu wuxuu leeyahay ahla athanaa walmajdi axaqu ma laa maanica limaa actayta saasuu isugu daba qaban jiray macna ahla athanaa yaa ahla athanaa ammaanta ehelkeediiyo maanta kii lahayo walmajdi iyo sharafka kii u qalmeeya ehelka u ahayo macna in la ammaano oo la sharfo lanna ammaan ilahi baa iskale subxana wa tacala ayib tan khalqiga la ammaanayahay wax uusan lahayn unbaa lagu ammaanaya oo ilaahay siiyey subxana wa tacala sooma laakiin ilaahay ammaantiisu iyadu waa miduu asal u leeyahay ta kale bin khalqiga kale markaad ammaanayso ammaantaa waxaa garab yaallaa dhinac naqsiya buyuu leeyahay dhimanaan baa la socoto dhinac buu ka dhimay kamaal male laakiin ilaahay xamdigiis dhimanaani ma garab taallo waa buuxaa saas maana kamaal buu rabbi leeyahay subxana wa tacala ahla athanaa walmajd laa maanica midiida ma jiro limaa shayga actayta aad siiso waxaad addoommadaad siiso cidina ma diidi karto hadduu naxariis iyo roob la doono iyo barwaaqo iyo khayr iyo caafimaad iyo ma cid baa is hortaagi karta ya awliye iyo malaa'ig iyo rusul iyo kulli wax is hortaagi kara marka saas weyaan wax ilaahay kula maagay oo khayr ah miyaa lagu diidi karaa maya midna ma hor istaagi karo walaa muctiya mid siiya ma jiro limaa shayga manacta aada adigu reebtay waxaad adigu diidayna cidina kaama soo qaadi karto walaa rusul baan ka soo qaadi karin walaa malaa'ig baan ka soo qaadi karin walaa awliye warkeeda iskaba dhaaf inta haddaad rumaysantaha ma cid baad u baahani marka qabri miyaad dul fadhini wadaad dhintay miyaad wax ka raadini intaa laakiin markaadan rumaysanayn dhagaxyaanta ilaah kuu noqoni iyo geedaha iyo waxa waxba taray saas waxaad diidnada nina kaama soo qaadi karo waxaad bixisana nina isma hortaagi karo inta haddaad rumaysan tahay de maxaad kuma ka rabtaa marka khalqigan kale maxaad ka doolan waxbaba gacanta uguma jirte ilahay baa wax gacanta ku haya saas macna walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi dheefta midka u saaxiibka ah aljaddu dheeftu anfici mayso minka xaggaaga ka anfici mayso dheefta xoolaha ama caruurta ama mulkiga iyo kursiga ninka u saaxiibkiihi waxba xaggaaga uga tari mayso maalinta qiyaamada maxaa yeele ilaahay maalinta qiyaamada agtiisa ma waxaa wax ka tari mulki buu lahaan jiray iyo magac buu lahaa iyo xooluu lahaa iyo caruur buu lahaa miyaa wax ka qabanaysa maya ilahay agtiisa maxaa ka qabanaya aliimaan walcamal saalix saas weyaan ma jirto bini aadamka agtiisa maqaayiistaasi ka jirtaa magac buu reeb lahaan jiray iyo madaxweynuu ahaa iyo kanuu ahaa lagu qimeeyey iyo waxaasi bini aadamkay ag taalla lakin ilahay agtiisa ma taalla subxana wa tacala walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi midka dheef adduunya u saaxiibihi aljaddu dheeftu anfici mayso minka xaggaaga waxba uga anfici mayso waxba uga tari mayso wy mana oo uga qaban mayso markaad maagto wy mana muslim iyo abu cawaana wariya xadiiskaas ayib wa taaratan marna takuunu waxay ahaanaysaa alidaafatu idaafadii intii lagu dareeyay hadalka intii la raacinayo lagu dareeyay marna waxay noqon sidan ayb wa taaratan mar takuunu waxay noqoni alidaafatu idaafadii hadalkii lagu daraeyo waxay noqoni mil asamaawaati wa mil alardi wa mil maa shita min shayin bacdu ahla ahanaa walmajd intaa waa soo marnay sooma axaqu maa weeye hadalka aan soo sheegay axaqu maa shayka ugu xaqnimo badan wey oo qaala uu yidhaahda alcabdu addoonku u dhaho hadal addoon yidhaahda kii ugu xaqnimo badnaa wey wa kullunaa dhammaantana laka adiga ayaanu cabdun addooma ku nahay dhammaantanana addoommadanadiiba ama addoommadaadii baanu nahay allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad taana waynu soo macnayna sooma xadiidka muslim abu cawaana abu daawuud baa wariyey wa taaratan marna yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray sal lay slam fii salaati lleyli habeenka salaadiisa dhexdeeda wuxuu dhihi jiray salaatuleylka habeenkii markuu tukanaya wuxuu dhihi jiray lirabbii alxamdu lirabbii alxamdu yukariru xaale uu celcelinayo dalika arrinka lirabbi rabbiga keligii buu u sugnaaday alxamdu ammaanta iyo mahadda buuxdaaye oon dhimanayn mahadoo dhan ilahay baa iskale isagaana gooni ule wey lirabbi rabbigay buu u sugnaaday alxamdu ammaan iyo mahadi isagaa iskale yukariru xaale uu celcelinayo dalika arrinka xataa ilaa kaana uu ahaa uu ahaaday qiyaamuhu istaagiisii naxwan mid ku dhow min rukuuci rukuucdiisa markuu taagan yahay oo ictidaalka u taagan yahay buu leeyahy lirabbii alxamdu lirabbii alxamdu lirabbii alxamdu buu ku celcelinay ilaa taagnidaas iyo ictidaalkiisaasi uu ku dhowaaday rukuucdiisa ayib xataa kaana ilaaha uu ahaaday qiyaamuhu istaagiisaasi naxwan mid ku dhow min rukuuci rukuucdiisii mid lamidoo ku dhow baa laga wadaa alladii rukuucdaasoo kaana uu ahaa alladii rukuucdaasoo kaana ahaa qariiban mid u dhow min qiyaamihi istaagiisii alawali ee horreeyey oo rukuucdan lafteedu intay la ekayd qiyaamkiiba iyaduna u dhoweyd ka horreeyey wa kaana qiyaamkii u noqo marka qiyaamku intee la ekaa wa kaana nabigu wuxuu aha sal lay slam qara'a mid akhriyey fiihi qiyaamka dhexdiisa suurata albaqarati suurat lbaqara ayuu ku akhriyey abu daawuud iyo nasaa-i baa wariyey bisanadin saxiix marka qiyaasta xaggee laga soo qiyaasanaya qiyaamkii baa laga soo bilaabaya qiyaamkii maxaa u dhowaa rukuucdii baa u dhowey rukuucdana maxaa u dhowaa qiyaamka ictidaalka u dhowaa saas daraaddeed baa wuxuu leeyihi qiyaamkiisu rukuucdiibuu u dhowaa rukuucdiina qiyaamkii horay u dhoweyd qiyaamkiina muxuu dhowaa qiraa'adiibuu u dhowaa qiraa'ada xaddeedu maxay ahayd suurat lbaqar ku akri saasuu macnaa dib inoogu laabay macnaa ayib ta tobnaadi waxa weeye dikriga tobnaad ee la akrinayo waxa weeyaan rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa rabbiga now walaka adiga ayuu kuu sugnaaday alxamdu ammaan adaa iskale iyo amahadin xamdan katiiran oo badan tayiban oo wanaagsan mubaarakan oo la barakeeyey fiihi dhexdiisa mar kalena waxaa la dhihi karaa mubaarakan fiihina way soo aroortay riwaayo kale waxa wey mubaarakan mid la barakeeyey calayhi dushiisa la barakeeyey fiihi iyo calayhi bay kala duway kamaa yuxibu siduu u jeceliya rabbunaa rabbigana siduu jeceliya oo wayardaa raallikay xamdigaas fiican khayrkiisu badan ee barakada badan waa sidii ilaahay jecelaya subxana wa tacala maxaa yeelay adigu ma keeni karti sida ilahay jecelaya subxana wa tacala ixaala la yidhahda ixaala ixaala la yidhahdaayo yani waxay kati waxay ka mid tahay dikrigii nabigu dhihi jiray sal alay wasalam haweenaydii uu dhihi jiray intaad meesha fadhiday ee digriga badan lahay dhowr kelimo waxaan eligu nabig ur sal lay slam arki subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi ziinata carshihi subxaana allahi midaada kalimaat waa ixaala la yidhahda macnaha shay kalaad ku ixaalanaysa marka taa weeyaano kamaa yuxibu rabbunaa wayardaa annagu kama salgaadi karnee mana koobi karnee waa sidii ilaahay jeceliy oo raalli ku yahay saas macnaha qaala hu waxaa yidhi midkaa isagaa rajulu nin baa yidhi ninkaasoo kaana ahaa yusallii mid tukanaya waraa'ahu nabiga gadaashiisa ayaa hadalka akhriyey bacdamaa rafaca markuu kor yeelay buu akhriyey ra'sahu madaxiisa markuu kor yeelay min alrakcati rukuucda markuu ka kor yeelay markuu rukuucda ka soo toosay buu ducada akhriyey wa qaala wuxuu yidhi oo wa qaala uu yidhi wuxuu yidhi bacdamaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor yeelo min alrakcati rukuucda ka kor yeelay oo wa qaala uu yidhi samica allahu liman xamidah intaa markuu isku daray buu akhriyey hadalkii hadda soo marno akri macnaa rabbanaa walaka alxamdu xamdan kafiiran tayiban mubaarakan fiihi ayuu akri goormuu akhriyey markuu rukuucda ka soo toosay samica allahu liman xamidana uu yidhi kadib uu akri falama insarafa markuu ka gadoomay rasuulullahi sal lay slam falama insarafa markuu gadoomay oo salaadii ka baxay wey rasulullahi sal lay slam ayaa qaala wuxuu yidhi man kuma wey almutakalimu ninkii hadlayay aanifan mar dhow mar dhow ninkii hadlayay wax akrinaya kee ah faqaala wuxuu yihi arajulu ninkii baa wuxuu yihi ana aniga wey ya rasuul alla rasuulka ilahay faqala rasul lahi sal lay slm rasul alle wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay buu nabi uri sal lay slam bidcatan wa halaatiin soddon iyo dhowr malakan oo malag oo yabtadiruunahaa u kala baratamayo o u tartamaya ayuhum koodii yaktubuhaa qori qori lahaa awalan markii ugu horreysa yani dhowr iyo soddon malag oo u baratamahaya koodii marka hore qori lahaa ayaan arkay buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh siday macnaha u qiimo badan tahay dikrigaas laqad ra'aytu waxaan arkay buu yihi bidcatan wa talaaiin soddon iyo dhowr malakan oo malag oo yabtadiruunahaa u kala degdegaya ayuhum koodeebaa yaktubuhaa qoraya awalan marka ugu horreysa maalik iyo bukhaari iyo abu daawud baa wariya xadiiskaas iaalatu hada alqiyaam istaaggaa dheerayntiisa istaaggaasi waa kee weli waxaa ku jirnaa ictidaalka rukuucda markii laga soo tooso istaaggii ahaa sujuuddii weli lama aadin istaaggaa in la dheeraynayo iyo wa wujuubu liطmi'naani xasilid waajibnimadeeda fiihi qiyaamka dhexdiisa lagu xasilo qiyaamka in lagu xasilo lagu sugnaado iyadana inay waajib tahay taasuu baab u yahay iaalatu hada alqiyaami istaaggaa dheerayntiisa ayuu baab u yahay wawujuubu liطmi'naani iyo xasilid waajibnimadeeda fiihi qiyaamkaa dhexdiisa lagu xasilo wa kaana nabigu wuxu sal lay slam yajcalu mid yeela qiyaamahu istaagiisa haadaa ee kan ah qariiban mid u dhow min rukuuci rukuucdiisa mid u dhow buu ka dhigi jiray kamaa taqadama sidii noo soo hormar soo mar ayib bal iskaba dhaaf kaana nabigu wuxu sal lay slam yaquumu mid istaaga axyaanan marmar istaaggaasuu istaagi jiray xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo alqaa'ilu midka dhahaya ilaa uu maleeyaa laga wada ilaa uu is yidhaahdo midka is odhanayo ee malaynayahay qad nasiya waaba halmaamay min tuuli maa yaquumu yani min tuuli ma ama min tuuli maa yaquumu min tuuli qiyaamihi maada masariya ka dhiga darta min tuuli maa yaquumu min tuuli lqiyaami istaagga dheeridiisa darteed yani wuxuu istaagayaa istaag ay dadku isleeyihiin malaha waaba halmaamayba oo macnaha salaada inteedii kale malaha intuu iskaba halmaamayba taagniduu isku halmaamay miya saa ilaa ay is yidhahdaan buu nabigu taagnaan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh saas weyaan xataa kaana wuxuu yaquum mid istaaga axyaanan marmar xataa yaquula ilaa uu ka yidhahdo alqaa'ilu midka dhahaya afka kama dhahaye waa siduu qalbiga ka leeyahay macna silan yani waxuu malaynayo qad nasiya waa halmaamay ilaa uu iska yidhahdo min tuuli maa yaquumu min tuuli qiyaami istaagga dherarkiisa daraadi istaaggiisu dheerida u dheryahay dartii ayuu saa u odhanayaa oo isu leeyahay oo u malaynaya yani midka malaynaya wakaana nabigu wuxu sal lay slam xadiidkaana waxaa wariyey bukhaari iyo muslim iyo axmed baa wariyey wa kaana nabigu wuxuu sal lay slam ya'muru mid amra bilitmi'naani xasilid fiihi taagnidaa dhexdeed lagu xasilo faqaala nabigu wuxu uhi sal lay slam lilmusii'i kii xumeeyey wuxuu ku yidhi salaatahu salaadiisa ninkii xumeeyey nabigu wuxuu ku yidhi uma kadib irfac koryeel ra'saka madaxaaga markuu salaada barhayay irfac koryeel ra'saka madaxaaga xataa tactadila xataa tactadila ilaa aada ekaato qaa'iman adoo taagan ilaa aad sinaato adoo taagan fa ya'khuda uu qaato oo fa ya'khuda uu qaato kullu cadlin laf walba ma akhadahu meeshiisii uu qaato meeshii uu qaadan lahaa uu qaato waatan soo marnay xataa yarjica aw yacuuda kullu faqaarin makaanahu tii oo kale way macna ilaa laf walba meesheeda ay ku noqoto way fa ya'khuda uu qaato kulla kullu cadmin laf walba ma akhadahu makaanu qaadashadiis meeshii uu qaadan lahaa ee uu macnaha ku fadhiyey wa fii riwaayatin waxay ahayd faidaa rafacta haddaad kor yeesho faidaa rafacta haddaad kor noqoto haddaad madaxaaga sulbaka dhabarkaaga toos ma aha dhabarkaagii oo qalloocsan oo weli si fiican u istaagin inaad haddana ku noqoto sujuudda inaad aadda maaha saasaa la diidanya fa aqim toosi sulbaka dhabarkaaga warfac kor u qada ra'saka madaxaaga kor u qaad xataa tarjica ilaa ay laabtaan alcidaamu lafihi ilaa mafaasilihaa kala goysyadoodii ilaa ay ku noqdaan ilaa laf walba meeshay ka laabmaysay ee kala goyska u ahaa ee ay ka soo laabantay ilaa ay ku fadhiisato dib ugu noqoto saas way maanaa xataa tarjica ilaa ay laabtaan alcidaamu ilaa mafaasilihaa saas way maanaa ayib mafaasisha waataan soo marno jamcu mafsilin waay mafsilkana waxaa leeyahy multaqaa kulli cadmayni fi ljasad laba lafood oo jidhka ka midaba meeshay isugu yimaadaan ayaa waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan mafsal mafsil la yidhahda jamciisuna mafaasil wey waa kala goyska macnaha ayib meesha sheekhu wuxuu ka bixinaya qoluu radinaya wuxuu leeyahay lafahan noqonayaayo saan xadiidkii hore kusoo marnay lafahan noqonayaayo waa lafaha dhabarka ilaa laf walba ay ku laabato meeshii ay ka timid markaad soo rukuucaysa saasaa laga wadaa buu leeyahay amaa qolyahan xijaaziyiinta ah xadiidka yacni mas'alada ay qabaan oo ah ruuxu markuu rukuucda ka tooso gacmaha inuu ku celinayo laabta oo mar labaad laabta dib u saarayo midaas iyadu wuxuu leeyahay sheekhu waa bidco xadiidkana u daliishadeen xadiidkana u daliishadeen culimada reer xijaaz ibnu baaz iyo ibnu cuthaymiin iyo culimadaasa qaba marka wuxuu leeyahay mas'aladaasi mas'alo jirta ma aha xadiidkanna wuxuu leeyahay wuxuu ku saabsan yahay lafaha dhabarka saan horeyba usoo marnay xadiidka riwaayaadkiisa marka la ururiyo ninkan salaadiisa xumeeyey xadiidkiisa hal riwaayo oo sheegaysa ma jirta buu leeyahay markii rukuucda laga tooso labada gacmood in lagu celinayo laabta hal xadiid oo sheegaya ma jiru leeyahy hal xadiid oo axaadiidta yacni nasan kusoo aroorina ma jira buy amaa xadiidka ay deliishadeenoo xataa xataa yacuuda kullu faqaarin makaanahu faqaarka laf kasta lama dhahe waxaa la dhahaa buu ihi lafaha dhabarkaa la dhahaa ayag waxay leeyihiin lafaha waxaa ka mid a lafihii gacmaha oo hadda meeshii markii hore ay ka yimaadeen xaggay ahayd markii la rukuucay halkanay saarnaayeen sooma markaad rukuucaysa halkanay saarnaayeen halkanay ka tageen meeshoodii ha ku noqdeen bay dheen marka saas iyagu daliishadeen marka wuxuu leeyahy faqaarka lafaha noqonayo waa lafaha dhabarka ee xadiisku ka hadlaya lafahan kale maaha halkaasuu adiga dabagelaya waxay kas waxaa laga soo guuriyaa alimaamu axmed caleyh raxmatullahi ayaa la weydiiyey wuxuu yidhi haddaad doontana saar haddaad doontana iska daa oo gacmaha sii daa wuxuu leeyahay marka imaamu axmed hadduu u hayo mas'alada nas xadiid hadduu u hayo khiyaar ma geliyeen oo ma dhaheen haddaad doontana gacmaha iska sii daa haddaad doontana meeshii laabtiid hadduu u hayo khiyaar ma geliyeen oo ma dhaheen haddaad doontana gacmaha iska sii daa haddaad doontana meeshii laabta ahayd ku celi ma dhaheene wuxuu dhihi lahaa sunnaa kusoo aroortay laabta ku celi soo ma marka inuu ijtihaad ijtihaadkiisa uu yahay baa laga fahmayaa buu leeyahay imaamu axmed caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay marka haddii ay sugnaan lahaydoo nebigu mar uun uu samayn lahaa oo markuu soo toosay kadib uu gacmaha ku celin lahaa laabta hal mar hadduu nebigu samayn lahaa waa la soo guurin lahaa soo ma si madax banaan baa loo soo guurin lahaa sida salaada nabigaba loo soo guuriyey salawatu rabbi waslamu caleyh kulligeed tafaasiisheeda loo soo guuriyey maadaama aan axaadiista lagu soo guurinin waa in la iska daayu leeyahy marka sheekh wuxuu ku magacaabay bidcatun xijaaziyatun buri bidcatun xijaaziya adiga waa masale muran ku jiro masalada waa saas wey lakin xadiid nas haddayna lahayn in la iska daayaa fiican wadakara wuu sheegay nebigu lahu lahu ninkaa wuxuu u sheegay ninkaa macnaha waxa weeye salaadiisa xumeeyey nebigu wuxuu ku sheegay annahu laa tatimu ma dhammaystirmayso buu ihi salaatun salaad liaxadin ruuxna u dhammaystirmayso oo min annaasi dadka ka mid a idaa lam yafcal hadduusan samaynin dalika arrinkaa oo arrinkee ah in dhabarka la toosiiyo si fiican laysu taago wey macnaha laguna xas laguna xasilo ictidaalka iyo yani taagnida ka dambaysa rukuucda wa kaana nabigu wuxu sal lay slam yaquulu mid yidhaahda laa yanduru llahu alla ma fiirinayo laa yanduru llah alla ma fiiriyo caza wajalla ilaa salaati cabdin addoon salaadiisa fiirin maayo addoonkaasoo laa yuqiimu aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa bayna rukuucihaa salaada rukuucdeediiyo wa sujuudiha iyo sujuuddeeda inta udhaxaysa inta rukuucdiiyo sujuudda udhaxaysa addoon aan dhabarka toosinaynin oon si fiican isu taagaynin salaadiisa ilaahay fiirin maayo ilahay aqbali maayo way macana saas weyaan wadaado badanoo kutubta fiqiga akrin jiray salaadooda waxba kama jirto saas way uun akhriyaana waxay ku leeyahin walictidaalu arkaanta salaada waxaa ka mid a alictidaal waxaa ka mid a aduma'niinatu fiihi laakiin markuu tukanayo haddaad fiirisahay maba yaqaanaba saas cala duul isagoo rukuucdiiba kasoo toosinoo si fiican u istaagin iyo markaba waa sii socdaa waa sii dhacaya man salaad ma aha taas salaad maaha taas soo marnayo low maata calaa haadihi lamaata calaa millati hayri muxamadin sal lay slam diin kaloo ku dhiman hadduu saa ku dhinto weligiiba minhaajka ha akriyo saas way maana xadiidkaa waxaa wariyey sidaa sheegaya axmed iyo tabaraani baa wariyay fi lkabiir bisanadin saxiix asujuud sujuudi ayuu baabuya uma kadib kaana nabigu waxa sal lay waslam yukabiru mid takbiirsada oo wayahwii hoobta saajidan isagoo sujuudsan rukuucdii haddii la dhameeyey sujuudii baa ku xigta sujuudda see buu u aadi jiray nabigu sal lay wasalam kaana wuxuu ahaa sal lay waslam yukabiru mid takbiirsada oo wayahwii hoobta saajidan isagoo sujuudan yuu hooban jiray bukhaariyo muslim baa wariyey wa amara nabigu waa amray bidalika arrinkaa almusii'a ninkii xumeeyey salaatahu salaadiisa ninkii xumeeyey wuu amray faqaala nabigu wuxuu yihi sal lay slam lahu ninkaa wuxuu ku yidhi laa tatimu ma dhammaystirmayso salaatun salaad liaxadin ruuxna u dhammaystirmi mayso oo min annaasi dadka ka mida xataa dhashdhaash meesha waxbuu ka goyey yaquula uu ka yidhaahdo samica allahu liman xamida xataa yastawiya ilaa uu sinaado qaa'iman isagoo taagan xataa uu ekaado isagoo taagan waa toosidii ka dambaysay يعني ركوع ثم كذبنا يقول أكيد هذا الله أكبر ثم يسجد إلى أكسجوده حتى تطمئن إلى أي حسشه مفاصله كالجويس يديس مركو سجوده وعيسى بينيه وإن أي حسشه مفاسشيس مفاسشة معناه وحوي وتصامرني حبنها كالجويس وإن فصلا وإن حسلا تتكقر بعدك يسوح ويقول ركوع شيء استغر ركوع سن وهذا نسى هذا كوهي ساسي معنا ساسو كوهي وأن ركوع شيء والروحانة يا إيسا يا marka salaad maataas waxaa la rabaa xubnahaagu inay dhaqaaqa joojiyaan ama rukuuc ama sujuud midbaa waa sujuudsan yahoo marna sanku ku istaagaa midna foodu ku istaagaa markaasuu marna saa ku haya marna saas ku haya sida doofaar ordahay lama baana iyadan waxaa la rabaa inaad sugto oo aada dhaqdhaqaaqa joojiso laakiin marna inaad madaxa foodiisa ku istaagno marna sanka kusoo istaagno sidii kii rukuucsanaayo macnaha ruuxanahay oo kaleeto taasina iyaduna waa khalad dad badan baa sidaa sameeya iyaguna iyaguna sidaa sameeya macna tayib loo baahna uma yasjudu wuu sujuudi dhe uma yaquulu ama uma yaquula allahu akbar uma yasjuda xataa tatma'ina ilaa ay xasisho mafaasiluhu kala goysyadiisu macna xadiidka waxa wariya abu daawuud iyo xaakim uu saxiix yeelay alimaamu dahabina uu ku waafaqay wa kaana nabigu wuxuu sal alla alay waslam idaa goortay araada uu doono an yasjuda inuu sujuudo kabbara wuu takbiirsan jiray markuu doonayo inuu sujuudo allahu akbar buu dhihi jiro sujuudda usii socdo way macnaha ayib wayujaafi wuu kala fogeyn jiray markuu sujuudsan yahay yadayhi labadiisa gacmood buu ka fogeyn jira can jambayhi labada dhinac uma kadibna yasjudu nabigu waa sujuudi jiray sal lay sl maya maya taas waxa weeye kaana idaa araada an yasjuda kabara ayib allahu akbar buu dhihi jiray sujuudi buu usi socdaa wayujaafi wuu fogeynayaa yadayhi labadiisa gacmood can jambayhi labadiisa dhinac buu ka fogeynaya sujuuddii buu usii socdaa markaad sujuudda usii socoto lama rabo adigoo gacmahaagu sidaa jidhkaaga u hayaan inaad macnaha sujuudda aada lama doonayo saan soo sheegnayba markaad rukuucayso soo iska fogeyn lama dhihin markaad sujuudda isii socotona waxaa la doonayaa gacmahaagu inay jidhka ka fogaadaan ayib saasaa la doonaya sunnadaasi waa sunno dad badan ay ka tageen fuqahada in badan oo ka midana mayna ku baraaruginba in xataa marka sujuudda loo sii socdo gacmaha laga fogeynayo jidhka laga fogeynayo macnaha qaar baa iyagoo hoosta igu jiraan gacmihii bay aadayeen sujuuda aadayen taasaa la didnaya mana uma kadibna yasjudu nabigu waa sujuudi jiray sal lay wasalam ayib waa sujuudi jiray abu yacla baa wariyey fi musnadihi bisanadin jayid wabnu khusayma bisanadin aakhara saxiix ibnu khusaymna sanad saxiixa oo kale ayuu xadiiska ku wariyey ayib wa kaana nabigu wuxu sal lay waslam axyaanan marmar yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood idaa goortii sajada uu sujuuday markuu sujuudayo marmar buu gacmaha kor u qaadi jiray ayadana sunnadaana ma naqaano ayib marka la sii aadayo sujuudda way sugan tahay marmar inuu nabigu kor u qaadi jiray gacmaha oo sujuuddii rukuucdii buu ka soo tegey rukuucdii buu ka soo tegayaa sujuudduu aadaya gacmuhu kor u qaadi jiray markaas sujuud dhulka aadi jiray taa way sugan tahay waxaa kaloo sugan markaad sujuudda ka soo toostana inaad iyadana gacmaha qaabto ayadana way suganta xadiidkeedu waa xadiidka uu sheekhu leeyahay waxaa laga warinayaa ilaa wuxuu leeyahay toban saxaabada ka mida laga wariyey rafcigaa isaga rafcigaa ilaa toban saxaabada ka mida laga wariyay buu leeyahy inuu mashruuc yahayna waxaa ku tegey jamaaco salafka ka mida cabdullahi bni cumar baa ka mida cabdullahi bni cabaas baa ka mida xasanu lbasri taawuus wiilkiisa cabdullaahi naafic mawla bni cumar salim oo cabdullahi bni cumar dhalay qaasim ibni moxamed cabdullahi ibnu dinaar cataa ibni abi rabax cabduraxmaan ibnu mahdina wuxuuba yidhi hada min asunna in sujuudda gacmaha kor loo qaado sunnaday ka mid alimaamu axmedna wuu ku camal falay sunnadaa maalik iyo shaaficina aqwaashooda ayay ka mid tahay inay mashruuc tahay oo sunno tahay macna sunno noocaas wey marka wax cusub ma aha bidcaad diintii kusoo darteen iyo salaaddii waxbaad kusoo kordhisay ayaa la dhihi sidaas daraaddeed baan a'immadii hore qabay ayaan macnaha u taxaynaa oon u sheegaynaa macnaha min ladun saxaabada laga soo bilaabo ilaa a'immada waaweyn la soo gaaro saas way macnaha ayib ninkii ay ka qarsoonayd ha garta markaa xadiid baa jira marka xadiid waxaa jira cabdullahi ibni cumar horta xadiidka arrintaa sheegaya hal xadiis aan ka soo qaadana xadiidka maalik ibnu xuwayri wuxuu ihi wuxuu leeyahay nabigaan arkay sal lay waslam rafaca yadayhi fii salaatihi nabigaan arkay oo gacmihiisa kor u qaadaya salaada dhexdeeda waidaa sajada وإذا رفع رأسه من السجود ها وإذا سجد مركو السجود ينكرب أقاري جري waidaa goortii rafaca uu kor yeelo ra'sahu madaxiisa min asujuudi uu ka kor yeelana kor buu u qaadi jiray xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihimaa labada gacmood furuuca udunayhi dhagaha fiidooda ilaa uu la simo soo maarta markuu sujuudda sii aadayo iyo markuu kasoo toosayo xadiidka nasaa-i axmed baa soo saaray haddii la yidhahdo xadiid cabdullahi bn cumar baa jira oo arrintaa diidan oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen waa xadiiskee waa xadiiska markuu nebigu meeluhu gacmaha kor u qaadi jiray uu sheegay uu yidhi walaa yafcalu dalika xiina yasjud walaa xiina yarfacu ra'sahu min asujuud nebigu ma yeeli jirin gacan kor u qaadidda marka uu sujuudayo iyo markuu sujuudda ka soo toosayo soo labada xadiis kama hor imaan ibnu cumarna wuxuu leeyahay ma samayn jirin malik ibnu lxuwayris iyo sagaal saxaabi oo kalena nebiga salaadiisii markay tilmaamayeen way ku dareen waxaad odhanaysaan marka waa marka koowaade waxaa la leeyahay cabdullaahi ibnu cumar waa naafi saxaabadaa kalena waa muhbitiin muhbitkuna muqadamun cala annaafi sida cilmiusuulka muqararka ku ah hadduu nin wax diido cilmi diido ninna uu sugo cilmigii kaasi uu diiday koogaa kebal raacay ka sugay baa la raacay lianna kan sugay cilmi ziyaada buu wadaa oo kan ka qarsoomay soo saas ma waman xafida xujatun calaa man lam yaxfadhu ninkii cilmiga soo xifdiyey xujo wuxuu ku yahay ninkan soo xifdiyey haddii cabdullaahi bni cumar ay ka qarsoontay ilaa toban saxaabi oo kalea nebiga ka wariyay sal lay wasalam salaada nebigana nin wada koobay ma jiro ninba qayb buu ka arkay oo soo tabiyey soo saas ma ninba qayb buu soo tabin jiray saas daraaddeed toban saxaabi hadday ka sugan tahay ma war baa yahay soo in la qaato un maa xadiidka cabdullahi bni cumar marka waa naafi wey waxaa laga hormarinaya muhbitka sugaya oo tobankaa saxaabi ka sugan baa laga hormarinaya aimada salafkuna way ku camal faleen wabittaali waa sunno hala qaato way macana ayib kaana nebigu wuxuu sal lay slam axyaanan marmar yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood idaa goortii sajada uu sujuudayo markuu sujuudda usii socdo wakadalika sujuudda markuu kasoo toosana nebigu kor buu u qaadi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyaduna waa mas'aladaas sugan wey macana hada wabillahi tawfiiq wasali allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi